أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
bismillaahi araxmaan araxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta aynu jecelnahayo meel walba oo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo alaab aad kala socotaan idaacadda islaamiga andulus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aanu ku leenahay aaladda internetka qodobada xiisaha badan ee barnaamijka faafreebka wararka caawa aan idinkugu heyno waxaa ka mid a xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo heshiis kala dhex dhigtay beelaha walaalaha ah ee bartire iyo cawliyahan kuwaas oo ood wadaag ah islamarkaana xurguf yari ay dhex martay kadib kulamo labada beelood iyo mas-uuliyiin xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka socda ay u wada fadhiyeen waxaan caawa idiin haynaa munaasabadaas oo faahfaahsan ciidamada mujaahidiinta oo weerar dhabagal ah la egtay maleeshiyaadka murtadiinta maamulka ashahaadla dirirka ah ee jubbaland oo ku socdaalayay inta u dhexaysa deegaanada buulaguduud iyo yoontooy wararkii ugu dambeeyey ee kamiinkaasi ayaad maqli doontaan shil sabab u noqday dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacay magaalada muqdisho xilli si guud dhulka soomaaliyeed ay kusii kordhayaan shilalka noocani oo kale ah barnaamijka ayaad ku maqli doontaan maleeshiyaadka dacmu sariic ee taageerada ka hela imaaraadka carabta oo sii laba jibaaray xasuuqa ay ku hayaan shacabka muslimiinta ah ee dalka suudaan iyo warbaahinta caalamka oo mar kale tabinaysa gaboodfallada maleeshiyaadkaasi barnaamijka ayaad ku maqli doontaan qodobadaas iyo kuwo kale iyo wixii nagu soo kordhaba faafreebka wararka ayaan idinkugu haynaa ee mar kale iyo mar kale kusoo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa habeennimo axada taariikhduna ay ku beegan tahay lix iyo tobanka bisha jamaadu thaani ee sanadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo faahfaahsan ciidamada mujaahidiinta ayaa weerar dhabagal ah u dhigay maleeshiyaadka murtadiinta maamulka ashahadla dirirka ah ee isku magacaabay jubbaland oo ku socdaalayay inta u dhexaysa deegaanada buulaguduud iyo yoontooy haddaba qodobkaas iyo kuwo kale oo xiise badan waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guud ahaan mareegaha islaamiga ah inoogu haya maahir maxamed oo aalaaba xubintaasi inoo soo diyaariya waad mahadsan tahay walaalka cabdi wahaab xubinteenna waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta faafreeb waxaana ka guud maraynaa howlgallada mujaahidiinta ciidamada mujaahidiintu waxay maanta kamiin u dhigeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku socdaalayay inta u dhexaysa deegaanada buulaguduud iyo yoontooy ee duuleedka magaalada kismaayo waxaana jira khasaare nafeed iyo mid hantiyeed oo murtadiinta lagu gaarsiiyey weerarkaasi dhabagalka ah sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay saaka weerar madaafiica ku qaadeen saldhigga ciidamada jabuutiyaanka ee murtadiinta ah ay ku leeyihiin degmada jaralaqsi waxaana jira khasaare cadowga gaaray sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay qarax la beegsadeen barkantarool oo maleeshiyaadka ridada ay ku leeyihiin deegaanka weydow ee dhacaduleedka magaalada muqdisho dhimashadu waa hal murtad dhaawacuna waa murtad kale waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa iska horimaadyo ciidanka imaarada islaamiga iyo kuwa bakistan ku dhex maray xuduudka iska horimaadyo cusub oo u dhexeeyey ciidanka imaarada islaamiga ah ee afghanistan iyo ciidanka dowladda ridada ah ee bakistan ayaa ka dhacay deegaan dhaca xuduudka u dhexeeya labada dal isku dhacyada ayaa yimid kadib markii ciidamo ka tirsan kuwa bakistan ay si gardaraaha ugu soo xadgudbeen dhulka afghanistan gaar ahaan degmada sabiin buldig ee xuduudka dhacda hafayeenka xukuumadda islaamiga afghanistan sheekh dabiixullaahi mujaahid ayaa sheegay in weerarka oo dhacay habeenkii jumcaha ay soo qaadeen ciidamada xukuumadda ridada ah ee islaamabaad ciidanka imaarada islaamigahna si munaasib ah uga falceliyeen weerarkaasi inta la xaqiijiyey waxaa weerarkan ku dhintay afar qof oo rayida halka ay ku dhaawacmeen ilaa afar kale sida ilowreedyo maxalli ah soo sheegeen dadka qaar ee ku shahiday weerarka ciidanka ridada bakistan waxay ilowreedyo sheegeen in guryahooda ay ugu tageen hoobiyaal ay shacabka ku beegsanayeen ciidanka dowladda ridada bakistan waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali meemo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa in ka badan afartan iyo toddoba qof oo u badan caruur oo arisef ku xasuuqday wadanka suudaan ugu yaraan afartan iyo toddoba qof oo rayid ah una badan caruur ayaa ku dhintay ku dhowaad konton kalena waa ay ku dhaawacmeen xasuuqay maleeshaadka arisef ka geysteen xarun xanaano iyo goobo kale oo ku yaal magaalada kalooji ee koonfurta gobolka kordofaan ee dalka suudaan ilaa raadiyo ayaa tibaaxaya in khamiistii arisef ay weerartay xanaanada kadibna waxay mar kale usoo laabteen in ay beegsadaan dad rayid ah oo isugu soo baxay in ay gargaar u fidiyaan dadka la xasuuqay iyadoo cisbitaalka magaalada iyo xarumo kalena ay duqeeyeen shabakadda dhakhaatiirta suudaan ayaa sheegtay in ugu yaraan sagaal qof oo ay ku jiraan afar caruur ah iyo laba dumar ah lagu dilay weeraradan ay fulisay arisef waxaanay weerarkan ku tilmaameen xadgudub iyo beegsi ka dhan ah rayidka iyo kaabayaasha muhiimka ah waxaan markan soo qabanayaa mareegta rediyo alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa shil sababay dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacay muqdisho waxaa magaalada muqdisho ka dhacay shil gaari kaasi oo sababay khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed shilkan oo ka dhacay wadada aada garoonka magaalada muqdisho ayaa inta la xaqiijiyey waxaa ku dhintay hal qof halka uu ku dhaawacmay ruux kale waxaana uu shilku yimid kadib markii ay isku dhaceen baabuur kuwa nooca raaxada ah iyo gaari dameer isticmaalayay wadadaasi sida laga dheehan karo muuqaalo laga soo qaaday goobta xubintiina waa inaga intaa cabdulwahaab caawa
وفخرا سري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى انشر الدين ضياء وانثر الاخلاق عطرا waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafureebka wararka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa heshiis kala dhex dhigtay labada beelood ee walaalaha ah ee bartire iyo cawliyahan kuwaas oo ood wadaag ah islamarkaasina xurguf yari ay ka dhexaysay kadib kulamo labada beelood iyo mas-uuliyiin ka socda xarakada mujaahidiinta al-shabaab muddo maalmo ah u socday gebagabadii kulankaasi waxaa ka qayb galay cismaan axmed dhuubow islamarkaasina tabintan inooga soo sameeyey bismillaahi raxmaan iraxiim waxaan goordhow soo gaarnay halkii uu ka socday kulankii heshiisiintaha ee u dhexeeyey beelaha walaalaha ah ee cowlyahan iyo bartiro labadan beelood ee walaalaha ah ayaa in muddaha waxaa ka dhexeeyey hurguf intaasoo ugu dambeyn ee heshiis la rajeynayo in uu waaro la kala dhex dhigay waxaana heshiiskan garwadeen ka ahaa oo in muddo ahna soo waday maktabka siyaasadda iyo xiriirka ee wilaayaadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyadoona halkan aan joogno ay ku sugan yihiin cuqaasha ee labada beel ee bartire iyo cowlyahan oo runtii sidoo kale ay goobjoog ka yihiin ogaasyada labada beel heshiiska sidoo kale waxaa sida laga dheehan karo boorka lagu qoray aayaadka qur-aanka kariimka axaadiista iyo weliba sidoo kale halkudhigyo kale oo ka tarjumaya nabadda sidoo kale shirkan wadatashiga ah ee islaaxa ah ee labada beelood ee walaalaha ah ee cowlyahan iyo bartiro ee lagu hesinayo ayaa sidoo kale shacaarkiisu waxa uu yahay heshiisku in uu soo celinayo isku xirnaanta uquwada iimaaniga ah sidoo kalena uu ilaalinayo sharafta qofka muslimka ah intaasi oo inka badan waa halkudhigyada ee boorka halkaa ku qoran ee labada beelood ee runtii ay halkan maanta ku heshinayaan waxaana sidaan hore u sheegnay mashruucan wada maktabka siyaasadda iyo xiriirka ee wilaayaadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa sidoo kale halkan goobjoog ka ah mas-uuliyiin ka socotay xarakada mujaahidiinta al-shabaab mas-uuliyiinta wilaayaadka ee jubbada dhexe iyo jubbada hoose oo ay wulaadu halkaa joogaan waxaa sidoo kale goobjoog ah culimo waxaa sidoo kale halkaa ku sugan nabadoonno iyo salaadiin qabaa'ilada kale ee ku nool labada wilaaye ee jubbada hoose iyo jubbada dhexe kuwaasoo iyagana goobjoog ka noqonaya heshiiskan la rajeynayo in uu noqon doono biidnillaah heshiis waara oo ay labadan beelood ee walaalaha ahna uu noqon doono mid uu ku dhammaado khilaafaadkii yaryaraa ee labada beelood u dhexeeyey kaasoo ku qatomay dhinaca daaqsinka iyo waraha iyo waxyaabaha lamidka ah waxaana goordhow la rajeynayaa in uu soo baxo bayaan haddii aynu nahay warbaahinta islaamiga ah ee si guud bahda iclaamkana goobjoog ayaanu u nahay inaan soo tabinno waxa halkan ka socda markan waxaa la soo dhaweeyey sheekh maxamed balle oo ka mid ah culimada waxaa xigi doono bayaanka heshisiinta beelaha oo la aqrin doono isagana markaana waxaan si toosa idinkugu dubayaa halka ay ka socota munaasabadda iyo kalimaadka laga jeedinayo iyo weliba sidoo kale waxaana qayb ka ah bayaanka oo ay si weyn labada dhinac ee runtii sugayeen waqad qaala allahu subxaanahu watacaala laa khayra fii kaiiri min najwaahum ilaa man amara bisadaqatin aw macruufin aw islaaxin bayna annaas waman yafcal dalika ibtiqaa'a mardaati illaah fasawfa nuutiihi ajran cadiima allah subxaanahu watacaala ayaa mahadskale walaalayaal kulankan labada beelood awliyahan iyo bartirana soo waafajiyey ilaahay qowlku wuxuu ku leeyahay qur-aankiisa dadku faqa iyo shawrka ay samaynayaan iyo waxay hoos isugu sheegayaan wanaag kuma jiro khayr kuma jiro ilaa saddex mooyaane ruux dadka wanaag faray oo macruuf u bandhigay xumihii ka reebay ama sadaqo iyo u kaalmeeya faray ama islaax dadka dhexdooda dhigay saddexdaa waxaan ahayn dadka shawrkooda iyo faqoodu faa'iido ma leh laakiin dadkii sidaa saddexdaa sameeya una sameeya ibtiqaa'a mardaati illaah alla dartii fa sawfa nu'tiihi ajran cadiima waana saddexdii mid ka mida weeya dadka dhexdooda wanaag in la dhigo waana macnaha hawsha ilaahay subxaanahu wa tacaala u xil saaray maamulka iyo dowladda islaamka shabaab inay dadka dhexdooda wanaagga dhigaan ayagoo rabaa inay dhan difaaca ka wadaan dhanna waxa weye khaaquulka iyo ummadda dhexdeeda iyo waxa ku dhex jira iyo macnaa inay ka saaraan walaalayaal islaaxu daati ilbayn wax sahlan ma aha ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaad keenteen uga cabsada waa wax ruux kasta oo meeshaa fadhiya uu qaybtiisa leeyahay waa wax aad ballan ilaahay hortiisa ku qaateen waxaad tidhaahdeen waanu hoggaansanay waxaad noo keenteen samcan wataacan arrintaa ayaysan waxba ka soo noqon arrinta ayaan dib loo furfurin arrintaas ilaahay ha looga cabsado waxaway dad walaalaha baad tihiin ilaahay hortiisaa ballan qaadeen hadday dhulkii tahay hadday warihii tahay shay kasta waa la dhammeeyey laakiin sida ay tahay waa in lagu qaato waana tidhaahdeen walaalana waa tihiin walaalo isxumaystay waana xoolo yareeyaan waana xabaalo badiyaan waad garanaysaan soomaali maamaadeeda waxaana go-aan baad qaadateen odayaal idinkoo ah qowl waayeel waa qolof geed ka dhacday arrintan waxaan rabnaa inaana mar dambe aan la jalleexin aan dadaallo waxaan u soconnaa waa hadaf dheer yaan gadaal la jalleexin dadkii waxa weeye ku bixinaya xoolahooda iyo wiilashooda iyo caqligooda iyo raggoodana waa idinka marka arrintaa ayadaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uga cabsada wajasaakum allahu khayran ujeeddo go'aan ka soo baxay lajnada xalinta khilaafka dhuleedka ee labada beelood bartiray colyahan kadib markii ummadda muslimiinta ah ay soo martay marxalado kala duwan oo kala qoqob iyo kala geen ah kadib markii cadowga islaamka uu dadaal dheeri ah ku bixiyey sidii uu dadka muslimiinta ah gumaysi dhan walba ah uu u gelin lahaa awooddoodana uu meesha uga saari lahaa isagoo adeegsanayo siyaasadda loo yaqaano qaybi oo xukun kadib dhibaatooyin fara badan oo dadka muslimiinta ah soo maray marxaladihii lasoo dhaafay ee ka dambeeya burburkii khilaafadii islaamka waxaa hadda soo muuqanayo ififaalo muujinayo in muslimiintu meel walba ay joogaan dareemeen hagardaamooyinka cadowga uu maleegayo sidoo kalena muslimiinta waxay bilaabeen in ay hagardaamooyinkaas iyo dhagaarahaas ay ka hortagaan sannado badan oo dadka muslimiinta ee soomaaliyeed ay soo mareen dhibaatooyin ka dhashay dhagaarahaas cadowga ee aan soo sheegnay waxaa alla mahadiis ah in maanta inta badan dhulka soomaaliya ay ka hanaqaadeen wilaayaad islaami ah oo hoostaga xarakada shabaabulmujaahidiin kuwaas oo dib u soo nooleeyey ku dhaqanka shareecada islaamka waxaa soo muuqday fursado badan oo lagu daaweynayo dhibaatooyinkii dadka muslimiinta soo daashaday iyadoo loo fiirinayo axkaamta shareecada islaamka mid ka mid ah hagardaamooyinka ugu daran ee dadka muslimiinta soomaaliyeed lagu kala qobay sababana in dhiig fara badan oo xaaraam ah ay kala daadiyaan cadaawad iyo colaad badanna dhexdooda ka abuurtay waa arrinta dhulalka ay qabaa'ilku kala sheeganayaan iyaga oo qabiil walba uu sheeganayo dhul gaar ah iyo xuduud dhuleed u dhaxeeya isaga iyo qabiilka kale mararka qaarkoodna ay dhacdo in qabiilka dhexdiisa ku sii dagaalamo arrintaas oo ah wax aanan shareecada islaamka ku bannaanayn mujaahidiintuna ay u taagan yihiin in meesha ay ka saaraan mid ka mid ah dhibaatooyinka uu sababay khilaaf dhuleedkaas waxaa ka mid ah kan dhexmaray labada beelood oo walaalaha ah ee cowlyahan iyo bartire kaas oo ka dhashay warabiyoodyo haddaba guddiga xalka gaarista iyo soo afjaridda mushkiladdan dabadheeraatay waxa uu u kuurgalay arrintan isaga oo qaaday tallaabooyinka soo socdo kow guddigu wuxuu kulamo xog waraysi gaargaar ah la yeeshay labada beelood ee kale ah bartire iyo colyahan labo guddiga wuxuu si madax bannaan u soo kormeeray dhammaan goobihii khilaafka uu ka dhashay ee laisku haystay saddex guddiga wuxuu dib u eegis ku sameeyey dhammaan go'aanadii iyo digmuuntiyadii hore ee laga qoray arrintan kadib niqaash iyo ukuurgelid wakhti dheer qaatay guddiga wuxuu soo saaray go'aanadan soo socdo kow in aysan jirin wax xuduuddhuleed ah u dhaxeeya labada beelood meel walba ay joogaan dhulka allaah ayaa iska leh sidaas darteed ma jirto xuduuddhuleedyo gaar ah oo ay kala sheegan karaan labo qof walba oo muslima wuxuu si gaar u leeyahay meeshii uu si gaar ah u noolaysto saddex qofkii doonayo inuu noolaysto dhul sida ceel baraag beer warbiyood dhismo guri iyo wixii la mid ah waa inuu soo maraa wilaayada islaamiga ee uu degan yahay si loo ilaaliyo badqabka deegaanka iyo bulshada ku nool afar waxaan la oggolaan doonin in mar dambe labada beelood ee bartire iyo coolyahan ay isku soo dacweeyaan kala sheegasho lahaanshaha dhuleed beel ahaan ama jufa ahaan waxaa furan in labada shakhsi oo keliya ay isu soo dacweyn karaan sheegashada lahaanshaha dhulka waxaa reeban in la kala noolaysto meel dan guud ah sida waddooyinka caamka ah baraag beer gacanwareed iyo wixii la mid ah adilada qaala allahu tacaala ina alarda lilaahi yuuriuhaa man yashaau min cibaadihi waalcaaqibatu lilmuttaqiin axaadiista nebiga can caaishata radia allaahu canha can rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam annahu qaal man camara ardan laysat liaxadin fahuwa axaqu biha rawaahu annasaa'iyu fi lkubraa waalbayxaqiyu fi sunani alkabiir can caaishata radia allaahu canha qaalat qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam alcibaadu cibaadu ullah waalbilaadu bilaadullah faman axyaa min mawaati alardi shay-an fahuwa lah walaysa licirqin daalimin xaq assunan alkubraa lilbayxaqiy can hishaam ibni curwata can abiihi ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaal man axyaa ardan mayitatan fahiya lah walaysa licirqin daalimin xaq qaala maalik waalcirqu aldaalim kulu maxtuqira aw ukhida aw qurisa bikayri xaq can rajuli min almuhaajiriin min asxaabi الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalama qaal غazowtu maca الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalama ثalaaثa asmacu yaquul almuslimuuna shurakaa'u fi ثalaaث fi اlkala'i wاlmaa'i wاnnaar rawaahu abu daa'uud fi sunanihi sidoo kale guddiga waxa uu xoojinayaa islamarkaana uu fulinayaa dhammaan heshiisyadii labada beelood ee ka gaareen khilaafaadkoodii dhulka iyo go'aanadii ka soo baxay qismiga musaalaxada isdaarka tiradiisa uu yahay lixi tobankii bishii dulqacda kun afar boqol soddon iyo shan hijiriyada iyo lixi tobankii bishii rabiicu thaani kun afar boqol afartan iyo lix hijiriyada guddiga waxa uu dhammaystiri doonaa fulinta heshiiska go'aankii isdaarka tiradii uu yahay lixi tobankii bishii dulqacda kun afar boqol soddon iyo shantii hijiriyada dhulkii la go'aamiyey in waraha laga aaso iyada oo la fiirinayo maslaxada deegaanka iyo bulshada kuwaas oo kale ah harboole shabeelley dabadheer wara qiyaamo tumaallo sidoo kale tuulada loo yaqaan nooleeye itiley iyo aadan budey waxaana la dhammaystiri doonaa wixii ka dhiman howsha aasidda waraha sidoo kale waxaa meesha laga saari doonaa wixii wara ah ee la qoday xukunka kadib fasax la'aan waxaana la mid noqon doono xagga fulinta go'aankii goobihii la yidhi tuulo lagama samayn karo ee ahaa bulanuur wargaras iyo wara mooye dhammaan deegaanadii laga soo waayey waraha lagana mamnuucay in laga qodo ware aysan fasaxin wilaayada sida qabayar iskudud karoofi xusullaha xajiinta wixii wara ah ee goobahan lagu arko oo aysan wilaayada fasaxin waa la aasi doonaa guddigu waxa uu xoojinayaa in sidooda ahaadaan deegaanadii la go'aamiyey in sidooda loo daayo sida dabamar waraha dhobley andalus daa'if dhuyucgaroon shabeelley waxaana la baabi'in doonaa dhammaan wixii lagu soo kordhiyey deegaanadan aan kor ku soo xusnay kana hor imaanaya go'aanadii isdaarkii qismiga musaalaxada kii bishii dulqacda hijriyada wilaayaduna aysan fasixin guddigu waxa uu xoojinayaa heshiiska isku tanaasulkii labada beelood ay ka gaareen khilaafkoodii dhuleed iyo shantii goobood ee ay ka qoordhiibteen ee kala ahaa warmakaay dhuujimo dudumo dheer madaxwiil iyo waalbilcil taariikhdu markay ahayd kii bishii rabiicuhaani hijriyada sidoo kale guddiga waxa uu go'aamiyey islamarkaana uu fulinayaa qodista labadii warood ee ugaaska beesha coolyahan ugaas axmed ugaas cumar waxaana laga qodi doonaa waalbilcil meeshii uu guddiga soo go'aamiyey una arkay maslaxo goobahaas oo kale ah warta koowaad waxaa laga qodi doonaa mid ka mid ah labadii warood ee la aasay waana midda jihada waqooyi jirta warta labaad waxaa laga qodayaa meel u jirta lix boqol oo mitir warta aan soo sheegnay kana jirta jihada waqooyi bari waxyaabaha ka dhashay khilaafdhuleedkii u dhexeeyey labada beelood waxaa ka mid ah waro la gubay iyo dhaawacyo la gaarsiiyey dad aanan waxba galabsanin kuwaas oo iskugu jira carruur iyo dad waaweyn kana soo jeeda labada beelood ee walaalaha ah ee coolyahan iyo bartire sidaa darteed guddiga waxa uu go'aamiyey sida tan kow in dhammaan dadkii ay soo gaareen dhaawacyada kala duwan lagu dhammeeyo arrintooda maxkamadda shareecada islaamka labo in labada beelood mid walba ay bixiso magdhowga kharashka lagu qodayo ama lagu dayactirayo warihii ay gubtay saddex sidoo kale odayaasha beesha coolyahan waxaa la farayaa in ay gacanta wilaayada ku soo wareejiyaan dadkii gubay labada warood ee madaxwiil iyo nuuriye yare beesha coolyahan waxay bixinaysaa laba-iyo toban qori oo ah a k iyo boosashkooda oo cabaysan taas oo ah tacsiirta labadii warood ee ay gubeen ee madaxwiil iyo nuuriye yare si looga hortago in ay dhacdo fooda iyo gacanka hadal loona xakameeyo mushkiladda markaa taagneyd ee ah waraha la gubay lajnadu waxay la kulantay odayaasha iyo waxgaradka labada beel iyada oo ku baraarujinaysa inay qaataan doorkooda ku aadan xakamaynta dadka ay mas-uulka ka yihiin wuxuuna guddiga ku wargeliyey odayaasha in wax dambe oo tallaabo ah oo aan la qaadi karin ciddii go'aanka jibisane laga qaadi doono tallaabo adag intaa kadib waxay si aan kala har lahayn u jibiyeen labada beelood go'aankaas waxaana bilaabay dhacdadii ugu horeysay beesha coolyahan waxayna ka dhacday deegaanka dhuyucgaroon taariikhdu markay ahayd afariyo tobankii bishii ee jumaadil uula kun afar boqol afartan iyo lixdii hijriyada sidaa darteed lajnadu waxay go'aamisay in lagu tacsiiro labada beelood hub beesha coolyahan waxaa lagu tacsiiray shan qori oo a k h iyo boosashkoodii oo cabaysan maadaama ay gacanqaadka ay ku horeysay sidoo kale beesha bartire waxaa lagu tacsiiray saddex qori oo a k ah iyo boosashkoodaoo cabaysan maadaama iyaguna ay ku xigeen dhammaan wixii tacsiir ah waxaa lagu keeni doonaa muddo toban maalmood ah fiiro gaar ah qofkii dhul nooleeya amar la'aan waxaa laga qaadi doonaa tallaabooyinka soo socdo kow xabsi saddex bilood ah labo in ay wilaayadu aasto wixii uu qoday saddex in laga qaado qarashka lagu aasayo afar in laga qaado qori a k saxiixayaasha dhinaca beesha colyahan kow ugaas axmed ugaas cumar labo muxamed cabdikhayr salaad saddex leyl aamin aw xasan afar cabdinaasir maxamed mursal shan ciise cabduqaadir xasan lix cabdi cali shuuriye toddobo aadan buraale cabdi sideed cabdulaahi hire jaamac sagaal xasan muxamed raage toban yuusuf muxamed nuur kow iyo toban isaaq samow cabdiraxmaan labiiyo toban aadan cabdinuur cabdi saddexiyo toban khaliif gaabow kaahiye afar iyo toban shirwac aadan jidhaaye shan iyo toban hilaal xaaji cabdilaahi cumar lixiyo toban ismaaciil cabdi maxamed toddobiyo toban cabdirashiid sheekh mursal sideediyo toban samaan aadan xuseen sagaaliyo toban axmed ibraahiim sheekh madnuur saxiixayaasha odayaasha beesha bartire kow ugaas aadan muxamed axmed buute labo cabdilaahi aadan hilowle saddex cabdirashiid macow muxamed afar aadan cabdiqaadir ibraahim shan maxamed nuur ibraahim lix sheekh ibraahim mukhtaar abiikar toddobo sabriye kuule nuur sideed aadan iftiin cali sagaal daahir dhuubow gacaney toban maxamed bilow sambuur kow iyo toban maxamed xuseen cabdinuur labiiyo toban muxamed dacar buule saddexiyo toban cabdulaahi udug yarow afariyo toban baryare bakaal geedi shaniyo toban cabdi bare sheekh xasan lixiyo toban axmed maxamed xasan toddobiyo toban ibraahim geydi xuseen sideediyo toban maxamed ibraahim baaqle sagaaliyo toban cabdi ganey xasan muxamed labaatan aadan guhaad xasan wabilaahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
waa hagaag dhegeystayaal waxaan ku sugannahay howlkii uu ka socday shirka lagu heshiisinayo beelaha walaalaha ee bartida iyo cowlihan sidaan hore usoo sheegnay markaana waxaa la soo dhoweynayaa ogaasyada labada beelood bartire iyo cowlyahan oo mid kastaba kalimaad ka jeedinaya bayaanka soo baxay iyo weliba sidoo kale waxaa isaga markaasi kaga aadan fulinta waxyaabaha markaasi runtii u daaranay oo ah heshiis guud oo markaasi dhexmaraya labada beelood بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين الله لا ولينا ولا آخرين الله سبحانه وتعالى ما كم هذين ما هذا بلو ما لهين الله نجد المسلمين مكان كان حلاش إن نقول كل مي الله حسن ما هذا علينا واد مغليسين أنت هاد محو هاي مدة دورة أن كجرني دور معلومات أه محو هاي إلهي دين تسيو ayada qur-aankan aan waladul akhrinayay waxaa meeshaas ka soo baxay intii aad maqlayseen muxuu ahay culummadii iyo qadnajlada musaalaxada inta ka soo baxday waad maqlayseen si ilaahay dartii ah oo kalsooni lah aan u qaadannay baaqii ka soo baxay raggii musaalaxada ee xarakada ay usoo dirtay howshan in muxuu ahay ay tawaliyaan oo ay ogaadaan waan qaadannay si kalsooni leh oo laab furan ayaan u qaadannay dadkii aan kasoo tagnina si ilaahay dartii ayaan ugaarsin doonaa waana ka qayb qaadan doonaa musaalaxada iyo wixii muxuu ahay wanaag ahoo inta ka qaadanina reerkii iyo dadkii aan wala gudoomi doona hadduu alla idmo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi barakaatu ilaahay bay mahadu u sugan tahay mahad ballaaran oo fara badan oo la koobi karin wa in tacudduu nicmatallaahi laa tuxsuha nicmada fara badan ee alla uu nagu nimanaystay nicmat aliimaan waalamni waalislaam allihii nagu nimanaystay baan mahaddaa u celinaynaa waxaan mahad u celinaynaa xarakatulmujaahidiin meel kastay joogtaba ku furin joogo ku amiir ah ku inala joogo maca labada waalid hadda inala joogta jubbada hoose iyo jubbada dhexe ilaahay baanan ku mahadsan waxaan joognaa xaflad ballaaran oo ehlu tawxiid wixiiba ka soo gaari karay uu ka qayb galay meeshaan dadka inalaalay intii timaaday oo ka soo qayb gashay oo martida u ah ummaddan muslimiinta xafladdan waa u mahad celinaynaa waxaana meeshaani ka muuqanayo laba daris ah walaala ah isku diin ah saddex haday xaquuq isku lahayd oo waxyaabo madmadow ay soo kala dhexgaleen ayaa meeshan lagu heshiisiinayaa waxaana bayaan ka soo baxay meeshaan ummaddu inayna maanta wax ku kala maqan uysan jirin xinjir iyo xoolo iyo xila saddexdaa waa la dhahaa soomaali saasay tidhahda xinjirna kuma kala maqnaa xoolo kuma kala maqnaa dhulkuna allah iskale waxaa laisku haystana wuxuu ahaa dhul biyoodyo arrinkaas suldada muse waxaa la wareegtay xarakatulmujaahidiin baaq bayna ka soo saartay baaqay ka soo saartay waa la akhriyey inaan dhullay kala yeelan karin labadii isdacwaysato oo xoolo u dhexeeyaan ama god u dhexayso waa wax gooni ah laakiin qabaaliyo in aynan iskugu qabsan karin iskuna dacweyni jirin baaqo ka soo baxay baa taana waa qaadan waxaan si duuduuba u qaadannay labadii beelood ee walaalaha ahaa ee madmadow soo kala dhexgalay inaan annagu haddaan hoggaankoodii nahay aan u qaadanno sida naloogu sheegay walaayadana muslimiinta ay noo sheegeen annagoo ka run sheegayno ilaahay dartiina u sheegayno inaan qaadanno aan dhex dhigno aan u tagno mid waloo xaraf kicin hayo inaan gacanta qabno ansura qaaka daaliman oo madluuman nin allaa ninka wax dulmahayo annaga xagga annaga eh inaan waxaan qaadanay inaan gacanta qabanno haddii aan kari weyna shooka inoo joogtee gacanta aan ku aan gelin oon idhaahayay ninkaasi waa laga noga hala soo qabto waxaan qaadanay oon soo dhowaynaynaa waxaa meesha ka soo baxay bayaanku xaragta kulmujaahidiin ee soo saartay qismiga masaalixada ay soo saartay siday tahay baan u qaadan annagoon kan been sheegaynin meel walba oon joognana waa isgaarsiinaynaa biidni illaahi alkariim ilaahayna ha nagu ceebtiro ilaahayna waxaan baryaynaa gaalada iyo culeysyadeeda iyo dhibaatada maanta haysan in muslimiinta meel ay joogaanbo inuu ilahay ka dulqaado asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu waa hagaag waxaad dhegaysateen ogaasyada ee labada beelood ee bartire iyo cuulyahan weli waxaan ku guda jirnaa tabinteenna oo aan idinkaga soo tabinayno halkii uu ka dhacayay shirka ee lagu heshiisinayo sidoo kalena lagu xalinayo khilaafaadka u dhexeeyey labadaasi beelood ee walaalaha ah waxaa kasii horeeyey bayaankii dhinacyada badan taabanayey shirkan udubdhexaad u ahaa gabagabadiisa waxaa markaan mikrofoonka lagu soo dhaweynayaa oo isxigxigaya nuqabada amaba nabadoonada beelaha cawliyahan iyo bartire oo iyagana qayb ka ah heshiiska kuwaas oo iyagana ka hadlaya dareenkooda ku aadan heshiiskan ee maanta ee lakala dhex dhigay ee lasoo gabagabeeyey ee muddada dhowr iyo tobanka sano ah ee marba heer soo marayay kaasoo ugu dambeyn la rajeynayo in uu noqdo midkii ugu dambeeyey sida labada dhinacba ay ballan qaadeen bal markaana aan idiin dhegeysiiyo qaar ka mid ah nabadoonada labada dhinac ee dareenkooda ku aadan heshiiska halkaa ka dhacay mujaahidiinta maanta iyadoos culayska intaan la eg as jiraan oo intaanu dagaal ay ku furihiin meelaha shaqaaqooyinka ay ka dhaceen oo qabaa'ilada dhexdooda culayska iyo juhdiga ku bixinaysa oo ugu horeeya amiirkeenna abuu cubeeda alla xafidiyo waxaan kaloo umahadcelinaynaa najlada loo soo diray khilaafaadka labada qabiil oo wada dhalatay sida beesha bartire ama reer cowlahan ayadana siqaasaan ugu mahadcelinaynaa waxaan kaloo umahadcelinaynaa labada walaaya ee jubbada dhexe iyo jubbada hoose ee si adag uga qayb qaatay ayagana waan umahadcelinaynaa meel waxaa la yidhaahday dhali ku dor dhereer ayaa lama ogi dhiigma yaalla ilaahay waxaan ka baryaynaa in kuwii walaaloobay in is alla ka dhiga ee gacmaha isqabsada waxaa yeelay haddeen la haynin maanta maamul islaami ishooka haddayna jirin waxyaabaha qabaa'ilada soomaaliyeed ay iskulaan jireen waa intaan in la eg ay ahaan jirtay maanta waxaa lagu sugahay nimco haddee ninkii garan waayana asaga yeelkadiis waxaan soo dhowaynaynaa wixii ay soo saartay harakada ama najladii soo diriya ay usoo xiloo xil saaray ama labada walaaya aad u wanaagsan ama aad baan u soo dhowaynaynaa xaqiiqatan juhdiga ay bixiyeen iyo culeysyada ay bixiyeen iyo waxyaabaha ay suubiyeenoo safarka iyo dhafarta iyo dhibka ahay allaha ka ajarsiiya wax la soo koobi kara ma aha annagana dadkii juhdigaas lagu bixi inaan nahay allah na gelinsiiyo waxaan mahad ku celinayaa lajnadii loo soo saaray hawshan khilaafka inay xaliyaan labadan beelood ee walaalaha muddona ku howlanaa waxaan kaloo mahad celinayaa runtii labada walaayo ee nala fadhiya hadda ee aanu annagu waxaanu qaadanaa eeddaas halkaa ku qoran fattaqullaaha wa aslixuu daata baynuk dhammaan si guud waan qaadanay si guud laba beelood inaan qaadanay heshiis inaan ka baxnay inaan khilaaf iyo maaragtay colaad waxaan run si guud anoo ku hadlay afka beesha cawlihan inaan warkaa hadda aanu qaadanay ilaahay dartii ayna waxba naga soo noqon doonin waxaan gaarsiin doonnaa dadka aan ka soo tagnay annaga odayaasha aan u ahayn si guud labada beeloodba inaan annagu heshiinay ayagana heshiiska waddan ugu jiro noona duceeya umrada ha noo ducayso ilaahay subxana tabaaraka watacaala maslaxadanaga iyo khayrkanaga iyo nabadanaday dan ugu jirtaa dowladda islaamka yaan loo faa'iidaynin nin aan dan noo haynin yaan loo faa'iidaynin gaalo yaan loo faa'iidaynin dad aan maslaxadeenna iyo xalkeena iyo waajirka ummadda muslimiinta aan rabin yaan loo faa'iidaynin dad la dagaalamaya kitaabka ilaahay muslimnimadaa sharaf leh muslimnimadana ma ogola in dhiig muslim u daato xasan guurguurta ma hadda xal aan ka helay la taa haddaan su-aashaa idin weydiiyo in maanta xasan guurguurta uu xal beeshan dhex dhigi lahaa oo maanta halkan taa isku joogna annagoo wada joogno sii diidna loo wadalo inaad heshiin lahayd idinla tahay kallaa wallaahi ma dhacdeen allahaas ayaa mahad leh sidoo kale waxaa mahadsan xarakatul shabaab almujaahidiin labada reer waa saddexdii xaq ee dadka muslimiinta ay isku lahayeen ayay isku leeyihiin islaamnimada rixinimada jiraannimada balse waxaan dhihi karaa wax kasta oo khilaaf la sameeya in reer kala baxay ay yihiin way isku dhex daadsan yihiin hadda ilaantan ilaa khilaafaadkan i socdeen way isgarab deganaayen warahay isla cabbaayeen wax dhibay kama jirin waxaan qaadanaynaa baaqi ka soo baxay xarakada ee u istaagay reerkan khilaafaadkiisa inay dhammeeyaan wixii awaamiir oo ka soo baxday si guud aan u qaadanaynaa insha allahu tacaala anoo beesha bartira afkooda ku hadlay waxaan gaarsiinaynaa insha allahu tacaala bulshadii in nabad bilaaran ay dhacday lasoo afjaray dhibaatadan arrimaha lasoo afjaray ayaan gaarsiinaynaa baaqi a soo saarteen si saxa ayaan u qaadanay oo ilaahay dartiisa ayaan u qaadanay insha allahu tacaala ciddii halkan baaqaas ka qaadatay oo ilaahay dartiis aan u fulinin haddee waa ayagana xujaa ku oogo nabad iyo col wax way kala fiicanyihin nabad markaad tirahdaa faruurahaada ay isu imaanaya col markaad tirahdaa afkaada kala tagay saasay u kala qiimin badan yihiin meeshan iyo wujuuhdan khayrka badan ee naga soo horjeedo dhinac walba taabanayso waad arkaysaan aayaddaa meesha ku qoran wattaqullaaha wa aslixuu daata baynakum wa adiicullaaha wa rasuulahu in kuntum mu'miniin shardigaasaa ku xidhan ilaahay ha noo dembi dhaafo ilaahayna waan uga toobadkeenaynaa in badan baa dowrana loo qabtay in badan baa islaax bayna naas meel laiskugu keenna arooriyey inteennan haddaan ka qumanaan lahayn ilaahay baan ku dhaaranayaaye wax ha shaqaaqada dhacday ma dhacdeen maanta inteennaa meesha fadhin haddaan isla qaadanno awliyahan iyo bartire gadaashay ninka hadlaaya ma leh waan sababaynayaa inteennaa waa indhihii labada reerood waxaan sheegnana waa la qaadanayaa haddaan hoos dab ku hurinnana tanoo kalea iska imaanaysa dadkii qaatay nabadda iyo aayadda qur-aankana ilaahay ha naga dhigo haddaan dhahno yaa ayuha aladiina aamanuu lima taquuluuna maa laa tafcaluuna munaafiqnimay imaanaysaa waxaan inta kaga qowlno ee aan ka hadalno ee aan u sheegno dadka muslimiinta ahee meel walba laiskaga keenay musaafirka soo galay inta aayadaha nagu akhrinahayey macallimiintii macallin ka mid ah yaa wuxuu yidhi ilaahay baan ku dhaaranayaaye ninkii maanta meeshaa been ka sheego waan habaaraynaa halkaasuu istaagay macallin cashir nagu lahaa buu ahaa habaarkaanana waa la arkayaa buu yidhi dadka muslimiinta ee caraabiga ee maanta abaartaas jiro ee aan gacanteenna kula imaanay abaaraha ifafaalo marka hore aan noo muuqanin baa hadda ii muuqda intaasoo musaalaxan waan ka qaybgelahay ani laakiin maanta inay dhab naga tahay aad baan u soo dhoweynayaa boqolkiiba sagaashan iyo sagaal waxaan leeyahay ummaddeenna haddaad og tihiin maanta laba qabiil hadda waa bartiri iyo cawlihan abti aysan baa laisku yahay ninkaad raadinaysa habeenka markaa cidda ag istaagto codkiisaad garanaysaa waa aan iftiin wallahi aaftaiftin waa hayaa maanta kanna waa butow waa ayaan dari aniga waxaan soo dhowaynayaa oo ani nafteyda aan ka bilaabayaa nafteyda aan ka bilaabay halkaa wixii nalooga sheegay ee inaan dhulla kala lahayn ah oo ninka wuxuu leeyahay beertiisa iyo wartiisa iyo geeliisa uu yahay halkaa nalooga sheegay ee daris wanaagga nalooga sheegay dee waana deeqaa dhulka ciddii martaa martee haween baa cidlo ka barinay qole maslaalaha qor guddiga la saaraan ku jirnay cidlaan ka barinnay intaa cidlaan soconnay waana deeqaa dhulka waxaan nafteydii idinkaa waan u sheegayaa inaan arrintaasay tahay aan u qaadanno wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu ilaahay baan ku mahadinaynaa subxaanahu wa tacaala allihii naga dhigay dad muslimiin ah na soo gaadhsiiyey wakhtigan qiimaha badan lagu dhaqmaayo kitaabka ilaahay oo cid alle ciddii waxgeysata iyo ciddii maaragtaaye cid kale wax ka gasha la waafajinaya shareecada islaamka colaadna waxay tahay waa la yaqaanaayo mid ka mid ogaansidii hore oo adeerkay aha ka sheekeeyey waxyaabo badan buu ku tilmaamay colaadda laakiin wuxuu yidhi col wuxuu leeyahay ceel hawdiisa la maqlahayo oo oon looga harraaduu leeyahay buuhi waxaa kaluu leeyahay buuhi jid haadooli ah oo hawd lagaga guuruu leeyahay buuhi hareed weyne ay haad cuntuu leeyahay buuhi hagowg yaro hoogaysatuu leeyahay buuhi hebel ma aragtay ma arkin buu leeyahay buuhi nin maanta uu u ron yahay col ma jiro ilaahay aan oga baqno aayadihii qur-aanka iyo axaadiistii aan qaadannay aan ku dhaqanno go'aankii ka soo baxay lajnadii khaaska ahayd oo xarakadu ay ugu tala gashay inay xalliyaan khilaafkan labada beelood u dhexeeya go'aankii ka soo baxay iyo wax allaala wixii annagu aan isku afgarannay waan qaadannay waana dhaqan gelinaynaa insha allahu tacaala waan dhaqan gelinaynaa waxaan ballan qaadaynaa muslimiinta hortooda ilaahay hortiisa iyo muslimiintaas maanta shaqooyinkoodii iyo danahoodii soo seegay annaga noo soo seegay inayna xalliyaan ayagoo ka damqanaya dhiigga muslimka oo daadanaya hortooda waxaan ka ballan qaadaynaa dhibaato inaanaan dambe aanan maarata gacan u qaadayn inaan cid kasta oo dulmi wadata oo dhib wadda gacanta aan ka qabanayno hadduu cawliyahan yahay anoo naftayda ka bilaabayo iyo hadduu bartiro yahayba waxaan u mahad celinaynaa ilaahaygi subxaana qaadirka ahaa mahad aan bilow iyo dhammaad lahayn uma kadib dowladdeenna islaamkaa labada qabiil ee meeshan la isugu keenay ee maanta iclaamkooda meeshan laga jeedinayo ee muslimiin badan ay dhagaha u fureen ama u taagan yihiin ama iclaamka lagu gaadhsiin doono xabdiis baa linagu dul aqrinayaa warkeennuna meeshii buu taagan yahay intaasoo dowraan soo gallay baashuu meeshii bay taagan miyaa mise munaafiqiin baana iclaamka maanta ka soo baxay xarakada al-shabaab waa qaadannay in naloo duceeyo oo muslimiintu noo ducayso oo culimmadu noo ducayso oo intii hadalka annaga maqashan ay noo ducaysana waa codsanaya intaa markii laga gudbo dalku dadka waa deeqaa dadkuna waa yaryaha waa wada dhashay waa ilmaadeer waxaan ku kala maqanna waa iska yaryihin haddii qalbiga saafi laga dhigo oo ilaahay laga baqo wax dhiba kama imanayo haddayse dadka balaayo kale u gacan haadiso oo meel kale laga gacan togaaleeyo aakharana cadaab baa la geli adduunkana waa la fasahaadi islaamkana waa la xagaldaacinaya waxaan ku gebagabaynayaa hadalkayga habeen hore firinkii carruurta yaryarka ahayd ay gaaladu gumaadaysay nin arkay inuu adduun ku gorgortamo oo wax yar oo aan nacfila in laga wada hadlo ilaahay baan ku dhaarteen nin damiir lama qaateen war naf iyo maal bay annaga ehli noo yihiin innagaa tawxiidka wada leh tawxiid baa ina walaaleeyey gurmad bay inaga rabaan gaalaa isku bahaysatay innagana waxaan isku haysannaa war iyo meel loo daaqdo iyo dhiijaangibinaan isku haysannaa war haddaynan waxba qabanaynin oyna maal bixinaynin oyna gurmanaynin oyna ducaynaynin haddana dhibkeenna islaamka inaan kala reebana sooma fiicnaateen war ma munaafiqiin baana afar iyo labaatan saac xarakada islaamka maalinkay raayada taagtay cagadan dawraa naloo qabtaa aayad qur-aan iyo xadiis baana lagu dul akhriyaa waa nimayo anu waxaan leeyahay anoo naftayda ka bilaabaya war ilaahay aan ka baqno war munaafiqiin iyoana noqonin muslimiinta waxa ku dhacaya waad aragtaan maalkoodii naftoodii waxa la marin waad aragtaan war diinta maanta meeshan aan ka qaadanno aan dhaqan gelino keligay markaan iska soo reebo war ilaahay wixii hore ku soo jiray allah iga dhaaf waxaan maanta qaatana waan dhaqan gelinaya waxaan ogahay waxaan ka tirsadaa reerka aan ka soo jeedo ee la yidhaahda daarood soddon baan ka tirsadaa ama wax u dheg hal qof oon ku abtirsado oo ifka ka jooga ma jiro abtirka aan mar aakhiray wadaadeen meelaan u doonana ma garanayo meelaan ka qaraabsadana ma garanayo war innaguna soo kama tegi doonno maxaan isku cidaysanaynaa nimanyo dhulka baan ka tegi doonnaaye ama god baan inaga gelinaya ama waama guri doonnaa waaba laga socdaaye dadkii dhulkan soo joog jire waraha ku lahan jiray way ka tageen war anugu waxaan hubaa oo sida ilaahayga khaaliqaa naftayda uu u qaadaya aan u hubaan u hubaa intan god bay geli doontaa waxa ay adduunka korkeena ku kasbadeen khayr iyo sharna waa la xisaabin doonaa dalkanna kama talin doonaan war ilaahay aan ka baqno habeen hore anuu qarin maayo sheekh balli buu ahaa wuxuu yidhi waan wada dhalanay dhaliyaan nahay diintaan dhaliyo ku nahay abtir baan dhaliyo ku nahay waan ballamaynaa haddaad ka soo bixi weydaan ilaahay baan idiin baryaynaa ninkay la goodo oo uurkiis wax ku jiro ballantan qaadan waaya ha lasoo sheego dhah ninkii intuu maanta waa yahay yidhahda berri ka baxa waxa ku dhaca ilaahay waxbuuba ku ridiy yaan la qarinin buuri ilaahay nagama dhigo kuwa ballanta ka baxa wahagaag ee dhegaystayaal markaana aan soo dhoweyno eewaaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose sheekha abu yunis oo markaasi ka hadlaya shirkan runtii lasoo gabagabeynaya ee u dhexeeya beelaha walaalaha ah abu yunis wuxuu ka hadli doonaa muhiimadda shirkan uu leeyahay beelaha walaalaha ee bartirayo cuulyahan ka wilaayahaan waxaa kaga aadan hirgelinta shirkan oo iyagu sidoo kale wilaayaadku ay door weyn ka qaadan doonaan in markaasi la ilaaliyo waxyaabihii bayaanka ku xusnaa wilaayaadkana iyaga ay noqonayaan cidda markaasi fulinaysa haddii ay wax kasoo noqdaan cidda markaasi wax ka qaban doonto ballan soo dhaweyn markaan sheekh abu yunis waaliga ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس إلى آخر الآية وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا الله سبحانه وتعالى بمهد اسكله نغوكل ميي مكان كان أو خير كبدن له إيوه حفلة قيمة بدن له الله سبحانه مهد اسكله سبحانه وتعالى بعد الحمد لله تبارك وتعالى كدمنه وها مهد اسكله أنتي مدن إن لو مهد عليه oo ka soo qayb gashay xafladdan annagoo kala qaadqaadaynin ayagana waa ay mahadsan yihiin annagoo ka ambaqaadayno man lam yashkur innaasa laa yashkur illaah intaan kadib walaalayaal wax maanta la sheego oo noo hersan ma jiraan wax dhamman in la ta'kiidiyo maahina ma jirto awalan markan waxaa leeyahy walaalayaal nafta iyo naftiin baan u dardaarmayaa ilaahay subxaana wa tacaala cabsidiis haddii aan nahay dad muslimiin ah inaan allihii na abuuray aan ka baqno haddii ilaahay laga baqo oo si dhabe looga cabsado dhibaato ma ka dhacdo dhibaatadaa nagu dhacayso imtixaanka nagu dhacaayo waa wax aniga aan sababsanay cabsida allah subxaanahu wa tacaala kadib waxaan rabaa haddii aan nahay dadkii halkaan joogo mas-uuliyiintii inaan isku kaalmayno wanaaga si ilaahay subxaanahu wa tacaala tilmaamayo watacaawanuu cala albiri waataqwa walaa tacaawanuu cala alismi walcudwaan intii halkaan lagu akhriyey oo bayaanka ahayday waa qaadannay waana iyadaynaa waana fulinaynaa intaan ba halkaan lagu sheegay waxaan leeyahay walaalayaal wax halkaan aan ku sheegnay aan fulino miidaankii iyo meeshii naga dambaysayna aan ku dabaqno dadkii naga dambeeyey oo mas-uulka aan ka ahaynay aan ku dabaqno haddii halkaan aan ku sheegno oo miidaankii aan lagu dabaqin waxay noqonaysaa lima taquuluuna maa laa tafcaluun qof kasta oo mas-uul ah ama ha ahaado suldaan ha ahaado ama ogaas ha ahaado ama ha ahaado nabadoon mas-uuliyadda saaran qof kasta inuu guto mas-uuliyadda saaran inuu fiiriyo meeshii loo socdo haggee loo socdaa intee wax naga jiraan markii fiiriyo wax u soo bixayso oo miisaanka sharciga ee wax saaro waxaa ogaanayaa in sax ku socdo iyo in qalad ku socdo waa dareemayaa waxaan leeyahay marka walaalayaal mas-uuliyadda aan gudino waxaad ogtihiin walaalayaal maanta waxaa digaal kula jirna gaalo isba haystay dowlado kala duwan nuurka ilaahay iyo wanaagga allah subxaanahu wa tacala inay baabi'iyo liyudfi'uu nuura allaahi wallaahu mutimu nuura walow kariha alkaafiruun qodobka labaad walaa in dardaaramayo walaa naftii naftii u dardaaramayo waa qabaliya waa in qabiila noqdo waa diintu waa ku ammaanan tahay laakiin qabaliya waa wax lagu sheegay mutinna nabiga calayhi salaatu wasalaam nooga tilmaamay inaan iska ilaalino yaa ayuha annaasu innaa khalaqnaakum min dakari wa unthaa wajacalnaakum shucuuba wa qabaa'ila litacaarafuu ina akramakum cinda allaahi ataqaakum war walaalayaal taqwada ilahi subxana taala aan ku dadaalno taas baa sharaf ku halaynaa oo cizi ku halaynaa waxaad dareemaysaan walaalayaal dhulalkan maanta liisku haysto oo aad dareemaysaan darisna aad ka tihiin weligiisaan ba ahaanaya anagaa ka tegayno dadka halkan hadda wada joogo oo labada beelood walaalaha waxaa laga yaabaa maalamo ka bacd in la waayo ay geeriyoodaan oo la yidhahdo hebel aawi war hebel goorma geeriyooday war saasa u socna walaalayaal dhulkiina waa yaallaa keligaada waxaa lagu gelinayaa qadartaa ka leeg baa lagu gelinaya walaalayaal qabiyaaladda markaan aan iska ilaalina walaalayaal waxa wax noo taraayo ukhuwa iimaaniya waa waxa noo taraayo islaamnimada almuslimu akhulmuslim waxaa walaa dardaaramaya walaa naftay naftu dardaaramayaa si aad ogtihiin walaalayaal maanta jihaadka caalamiga ee socdo oo gaalada weerarka nagu ah soo waajib naguma ah oo farduceene waxyaabaha ku waajiba jihaadka maxaa ka mid aha taaka oo dhulka muslimiinta ee ka mid ah haddii cadowga qabsado maxaa noqonaya jihaadka farduceen maanta taaka iska dhaafa dhulkeen dho imasaa gaala haystaan imasaa kenyaati haystaan imata afrikaan kale haystaan yah maanta walaalayaal meeshaan u socno ma ahee aan u jihaysino cadowga il xisaabtankiisa walaalaha muslimiinta maanta cadowga oo la xisaabtamaayeen garab igaashaan u noqono tuubuu ila allaahi jamiican ayuha almu'minuuna walaalayaal war ilahay u tooba keeno ilahay aan u tooba keeno dhammaanteen qof kasta dembigayga ilahay ugu tooba keeno kuna dadaalo in dib aan ugu noqonin walaalayaal bayaankan halkaan ka soo baxay walaalayaal oo aad dareemayseen qodobo ad adag baa ku jiray hooshi meesha ku jirtay waxaa laydinka doonayaa tanfiidkeeda iyo garab istaaggeeda inaad garabka noqotaan inaan iska ilaalino walaalayaal saddex sanfa inaan iska ilaalino idaa xadata kadaba waidaa tumina waidaa khaasama fajara war qof kastoo sifaadkan saddexdaa aan iska ilaalino guud ahaan barnaamijkii faafareebka wararka caawa naga intaas assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu فاسجدي لله شكرا